isla gobolka virginia degmada follis george waxaa joogtaa wariyaha v o e da sahre cabdi axmed goob ay ka dhacayso codbixin sahra mar kale subax wanaagsan goordhowdu asmaqli weynay waxaan ku faraxsanahay inaad soo noqotay bal waxaad ka warantaa goobta aad joogto iyo siday uga socoto codbixinta caashe ibraahim aadan aad baad umahadsan tahay waxaan joogaa sida aad sheegtayba degmada follis george aaga skyline waxaa halkan jooga dadyow aada u fara badan oo safaf dhaadheer sii galay waxaabaad moodaa inay zaxmo tahay oo aad dadku ay u badan yihiin saakadii horeyto qabow ma jiro jawiga aada buu u degan yahay dadka waxay ku imaanayaan baabuur kala gedisan qaar way usoo lugeynayaan qaar bildhinadan ayay kasoo degayaan marka safaf ayay ugu jiraan codadkooda inay dhiibtaan ilaa iyo haatan caashoy waxaan la kulmay dhowr qof oo soomaali ah haddii bal aan ku hormaro waxaan la kulmay gabar la yiraahdo magaceeda safiya oo waxay ii sheegtay in aysan u codeyneynin labada madaxweynenimada musharax ku tartamayso laakiinse labada musharax ee xisbiga dimuqraadiga iyo republicaankaba laakiinse ay u codeysay dabcan iskuullada iyo xubnaha kaleeto ee iyagu doorashadan qaybta ka ah maanteeto ee ka socda labada xisbi dhinacyada kaleeto waxay kaloo waxaan kaloo la kulmay asna oo xusid mudan oo aan xataa wareysi kooban ka qaada aweys ashir oo asna ii sheegay inuusan labada xisbi ee haatan ugu waaweyn uusan u codeynin laakiin xisbi dhinac madax bannaan ugu codeeyey codkiisa uu siiyey asagoo yiri arrimo ii gaara aawadeed ayaan saas u sameeyey waxaan khadadka telefoonada kula hadlay dad horey usii codeeyey ilaa iyo xalayto marka inkastoo dadka hore ay usii codeynayeen maalmihii lasoo dhaafo dhan haddana weli doorashada waxaa dareemaysaa in dad fara badan ay xiise gaara u leedahay maadaama doorasho taariikhiya ay tahay oo safafka aada ayaa loogu jiraa halkaan haatan aan imid inkastoo mid ka mid a dadka aada la hadashay sahara uu kuu sheegay in labada murashax kamal harris iyo donald trump uusan midkoodna u codeynayn sababa isagoo u gaara dartood laakiin dadka kale aad la hadashay ma sababeeyeen sababaha ay codkooda ay u haystaan oo aanay u dhiibanayn ha waxaa xusid mudan aagan aan ka deganahay gobolkan virginia dadka kala duwanaa ilaa iyo xale aan la hadlayay in ay si weyn saameyn ugu yeelatay oo ay qaateen aragti dadka muslimiinta maraykanka intooda badan waayadan laisla dhex marayay inay qaadanayaan oo la xiriirta labada musharax midna inuusan ka turjumaynin aragtida dadka soomaalida ama muslimiinta ah marka la eego xasaradaha ka taagan bariga dhexe waxaa dadku ay ku sheegayaan in siyaasada bariga dhexe ee dowladda maraykanka hadda se u wajahaysa aysan ku qaracsaneyn qaarkood waxa ay xataa ku sheegayaan in maaragtay labada xisbiba aysan waxba u kala doorinin labada xisbi waxyaabo kala duwan oo aada u badan ayay ku kala aragti duwan yihiin ayay ku leeyihiin laakiin marka ay timaado arrinta qadiyadda falastiin way ka siman yihiin marka sidaas la-aligeed midkoodna codkeenna ma siinayno marka muslimiinta aragti ay la qabaan soomaalida ayaa in badan oo kamid a waxaad dareemaysaa inay inay saameyn ku yeelatay balse weli waxaa jira dad codeynaya oo goobaha codbixinta markaad timaadid soomaalida teelteelba ha noqoto oo dadyoga kala gedisanaya adduunka qaybihiisa kala duwan u dhashay oo maraykanka joogo maraykanka ah ha noqdaane soomaalidu weli way codeynayaan codadkooad ku arkaysaa goobaha sanaadiiqda aad baad umahadsan tahay sahra waxay ahayd waryaha v o e da sahre cabdi axmed oo ku sugan degmada follis george ee gobolka virginia ee duleedka magaalada tan washington d c oo joogta mid ka mid ah goobahaas oo ay codbixinta ka dhacayeen weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington